alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcalaa aalihi wasaxbih wman ihtadaa bihadyihi ilaa ywm اddiin qaala lbukhaariyu raximah llah baabun laa tustaqbalu lqiblatu qiblada loola jeesan maayo bikaa'iطin saxaro aw bowlin ama kaadi ilaa cinda albinaa ilaa dhisma inuu jiro mooyaane xagga qiblada kaaxiga jidaarin dhismahaasi oo gidaara aw naxwihi ama wax gidaar shabaha marka masalada baabkan bukhaari raximah llahu tacaala uu kaga hadlaya waa masalada ku saabsan qofku marka uu xaajo gudanaayo ee uu kaajayo ama uu saxaroonaayo ma banaan tahay qiblada xaggeeda inuu ujeesto amase u daba jeediyo qaala xadaanaa aadam waa ibnu abi iyaas qaala xadaanaa ibnu abi di'bin waa maxamed ibnu cabdiraxmaan almadani alcaamiri qala xadaana الzuhriyu can caطaaء bni yaziid allaythi can abi ayuba alanصaari qaala wuxuu yihi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi idaa ataa marka uu yimaado axadukum midkiin algaa'iطa meesha uu ku xaajo gudanaayo oo gaaidka markaa asalkiisa waxaa la dhaha almakaanu lmuطma'inu baa la idhahdaa meesha godan ee qofku uu ku dhex qarsoomi karo waxaa kaloo loo isticmaalay can ashay lmustakrah aladi yakruju min alinsaan shayga la karahaysta ama la dhibsada ee insaanka ka soo baxa oo saxarada ah cilaaqa ayaana ka dhaxaysa ama xidhiidh waa min baabi iطlaaqi ismi اlmaxalli cala alxaal magacii meeshu ay lahayd ayaa meeshaasi ciddii degtay loo bixiyey cilaaqada ama sababta loogu bixiyena waxay tahay laannahu had iyo jeer ale xaaje gudashada waxaa lala doontaa dee marka aanay suuliyaal jirin meel godan oo qofku uu ku qarsoomi karo marka alqaa'ita halkan waxaa looga jeedaa makaana qadaa'i ilxaajati meeshii uu ku xaajo gudanayey falaa yastaqbil ilqiblata qiblada xaggeeda yaanu u jeesanin walaa yuwallihaa yaanu u jeedin dahrahu dhabarkiisa shariqu ee istaqbilu sharqa ujeesta xagga bari aw garibuu aw istaqbilu lgarba ama waxaad u jeesataan xagga galbeed marka hadalkaasina wuxuu ku dhacayaa reer madiine iyo iyo ciddii markaa la qiblaa ama cidda ka soo horjeeda oo reer madiine qibladeedu waa qibladoodu waa dhinaca koonfureed cagsi baynu isku nahay xaggaasay u tukadaan reer madiine oo qibladu ay ka xigtaa markaa ciddii qibladu ay ka xigto waqooyi ama koonfur ay ka xigto ayaa la leeyahay waqooyi iyo koonfur midnaba ha ujeesanin ee beri u jeeso ama galbeed u jeeso sidaa weyaan xadiidka macnihiisu marka masaladan ku saabsan istiqbaalu lqibla qiblada in xaggeeda loo jeesto marka la xaajo gudanaayo ahlulcilmigu hadallo badan bay ku leeyihin iyo aqwaal iyo madaahib waxaana ugu caansan uun afar madhab baa ugu caansan madhab wuxuu yihi in la yidhaahdo arrintaasi waa xaaraan iyadoon la kala qaadin dhisme iyo iyo bannaan toona oo marnaba qiblada xaggeeda looma jeesan karo dabadana looma jeedin karo qolooyinka sidaa yidhi adiladooda dee xadiidkan ayaa ka mida waxaana ka mida raawi lxadiid xadiidka raawiga warinayo ah abu ayuub alansaari oo madhabkiisu sidaasi ayuu ah xadiidka cumuumkiisa ayuu ku qaaday waxaana in sha allahu tacaala aynu ku arki doonaa fii baabi qiblati ahli lmadiina fi awaa'ili kitaabi salaa iyadoo uu leeyahay abu ayub alansaari faqadimna shaam fawajadnaa maraaxiida buniyat naxwa alkacba aw qibala alqibla fananxarifu wanastakfiru allah waxaanu nimi meesha la dhada shaam dabeetana waxaa halkaasi aan ugu nimi suuliyaal loo jeediye xagga qiblada markaa suuliyaashaasi markaanu gelayno waanu isbarbarin jirnay oo qiblada waanu ka leexan jirnay hadda waa suuli iyo binaa dhismo dhexdii weeyi weliba intaa yare istiqbaalka ama qaabilitaanka kacbada ah ee naga xaasishee naga dhacday ilaahay baanu dembi dhaaf aanu ka weydiisan jirnay markaa saxaabiga abu ayuub isaga madhabkiisu wuxuu ahaa inaan dhismo iyo iyo banaan aan la kala qaadahayn oo acmal alxadiida calaa cumuumi xadiidka caamnimadiisa ayuu ku camal siiyey waana madhabka abu xaniife weeye in asaxaraa walbunyaan ay isku mid yihiin culimo badanna waa ku tegeenoo mujaahid iyo thawri iyo xataa waa riwaaya can alimaami axmed raximah اllah waxaana arrintaa weliba ay kusii cileeyeen oo yidhahdee sababtu sababta loo diiday waa tacdiimu lqibla weye waa qiblada in la weyneeyo oo arrintani qiblada weyneynteeda ayay meelka dhac ku tahay wa huwa mawjuudun fi saxaraa'i walbunyaan dee haddaad dhismo ku jirta iyo iyo haddaad bannaan joogtaba dee mar walbana qibladii u jeesata oo haddii la dhaho marka dhismo lagu jiro waa bannaan tahay oo qofkani qiblada lafteediima qaabilin dee taa waxa ku soo arooraya la odhanayaa dee bannaan markuu joogo lafteedana qof qiblada lafteedii qaabilayaa ma jiro oo dee dhismayaal iyo dhagaxaan iyo dhir iyo bada iyo qaaraad baaba dee laga yaaba inay udhexeeyaan markaa gidaarka yare suuligu ama geed yaroo aad ku gabatay ama dhagax dee tari maayo waxay tari waayeen waxaa dhismayaal xagga kacbada kaa xiga iyo badaha iyo dhirta iyo qaaraadka iyo masaafaadka shaasicaa ee aadka iyo aadka waxa weeyaan u ballaadhan marka xadiidka waa in cumuumkiisa lagu xambaara bay yidhaahdeen oo ma banaana qowlka kalena waa qowlkaa qowlka kasoo horjeeda waa alqowlu biljawaazi wey oo caaisha iyo iyo curwa ibnu zubayr iyo rabiica iyo culimo sidaas ayaa isagana ku tagtay waxay leeyihin ma waa banaan tahay in qiblada la qaabiliyo in loo daba jeestaaba haddii banaan la jooga iyo iyo haddii dhisma lagu dhex jiraba waayo xadiidkan sidaad odhanaysaa waxaa mar haddii axaadiidu ay istacaaruddo a iska hortimo xadiidu abi ayuubna uu diidey dee xadiidu ibnu cumar iyo xadiidu jaabir ibni cabdillaahi iyaguna ay tilmaameen rasuulku ficilkaa laftiisa inuu sameeyey dee waxa weeye mar haddii axaadiidu istacaaruddo a iska hortimi dee asalkaynu noqonaynaa oo asalku waxaa haddee inay iska bannaan tahay qofku dhiricu doonaya baynu u jeesto daliil markaa xaaraantimaynaya oo saalim min almucaaridi daliil caarido oo ka hor yimaada ka maranna dee mar haddaynaan hayn oo daliilkii diidayana daliil mucaaradeeye la helay dee asalkii baynu iskaga baaqi noqonayna qowl kale waxau yahay waa qowlkan bukhaari u baabaystayba oo ah in la yidhaahdo in la kala qaado dhismaha iyo marka qofku dhismo uu ku dhex jiro ama dee qibladii shay uu ka xigo iyo marka waxa weeyaan dee meel bannaan uu ku xaajo gudanaayo qolada markaasaa tiri bukhaari baa ka mida waana madhab imaam shaafici raximah اllah wa malik wagayruhum waxa markaa xujadoodu ay tahay dee axaadiida waa in la iswaafajiyaa bay yidhaahdeen oo icmaalu daliileyni awlaa min ihmaali axadihima sida qaacidada sharciga ay dhigayso labada daliilba in la camal siiyo ayaa ka mudan in midkood la shaqo tiro sidee labadaba lagu camal siin karaa dee bitawfiiqi waljamci beynahuma in la iswaafajiyo dee labada daliil la jamciyo waayo maxaynu isku waafajina waxau ha xadiidu abi ayuub kan diiday mas'alada waxaa lagu xambaarayaa fi lfadaa meel bannaan qofku markuu joogo oo aanu dhisme ku dhex jirin ama dhagax ama geed ama wax kale oo dee saatir oo qariyaa aanu ka xigin waxa weeyaan xaggii qiblada xadiidka ibnu cumar iyo xadiidka jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canh jaabir ibni cabdillahi wuxuu uhi sida imaamu axmed warinaayo kaana rasuulu اllahi yanhaana an nastadbira alqiblata aw nastaqbilaha bifuruujina idaa haraqna almaa rasuulku waxa uu noo diidi jiray qiblada inaanu qaabilno ama u daba jeedinno idaa haraqna almaa macnaa haddaanu kaadino biyahaanu sii dayno qaala uma ra'aytuhu qabla mowtihi bicaamin yabuulu mustaqbila alqibla eta rasuulku intaanu dhiman sanad ka hor ayaan arkay isagoo rasuulku kaajayo ag xagga qiblada weliba ujeeda marka xadiidka ibnu cumar iyo xadiidkan jaabiriyana waxaa lagu qaadaya wadhan fi saxaraa baa lagu qaadaya cafwan waxaa lagu qaadayaa fi lbunyaan dhismo marka lagu dhex jiro waxaana yidhaahdeen dee qofka geed ama dhagax ama dhisma xaggii qiblada uu ka xigo dee qiblada wuu qaabilay la odhan maayo shaygaasuu qaabilay bay yidhahdeen shaygaa laftiisa ayuu qaabilay ta kale meeshaa dee loo diyaariyey xaaje gudashada sida suuliyaasha oo kale dee qiblaba maaha oo meel qiblala ma aha oo dee meel salaad lagu tukan kara maba ahaba marka hore sidaasi ayaa iyaguna ay yidhaahdeen cilmigu ilaahay agtiisa ayuu yaallaa waxaad moodaa qowlkaa laftiisa in laga xoog badan yahay horta xadiidu jaabir jaabir mabuu sheeginba in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu meel dhismaa ku dhex jiray ama shay qiblada ka qariyaa xagga qiblada uu ka xigay ee wuxuu yidhi uun ra-aytuhu qabla mowtihi bicaamin yabuulu mustaqbila alqibla xadiidkuna waa saxiix weliba ghazwa inuu rasuulu ku jiray baa riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay duulimaad iyo dagaal dee duulimaadka iyo dagaalka marka lagu jiro suulyaal meesha ma jiraane dee sida khaalibkaa meel bannaan baa lagu xaajo gudanaya xadiidka ibnu cumarna radia allahu canhu isaga laftiisana dee kuma sugna in rasuulku uu sameeyey istiqbaal isagoo dhismo ku dhex jira laakiin istidbaar unbaa ku sugan inay qibladu xagga dambe ka xigtay xagga shaam ama baytulmaqdisna uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u jeeday waxaana dee ku soo arooraya ishkaal ka hor aynu sheegno oo ah in la yidhaahdo kolleyba qofka qiblada xataa hadduu bannaan ku xaajo guto kolleyba qiblada waxbaa ka xiga markaa dhismayaasha iyo masaafaadka aadka u dheer iyo badaha iyo qaaradahaasi wixii ay tari waayeen ee qiblada ay ka celin waayeen dee dhismo yari ka celin maayo bal dhismahaba daayo culimada shaaficiyadu dee kutubta fiqiga sida cumdatun saalik oo kale sida ku qoran iyo kutubta kasii waaweynba sida minhaajka waxa ay yidhaahdaan yanaa daynuhu lmurkha xataa haddii maradiisun saa uu usii daayo oo dee maradiisu ay hareeraha ka xigto intaasaa ayaa saatir ugu filan bay idhaahdaan hadduu maradiisan sii daayo oo maro ballaadhan dee ay taho hareerahunu iska xigsiiyo waxa weeyaan taasi ayaa saatir ugu filanoo mid bunyaan ku xaajo gutay oo kale ayuu noqonayaa bay idhahdeen marka qofka maradiisu maxay taraysaa waxaa dhismayaasha faraha badan xagga qiblada ka xiga ay tari waayeen dee mana tari mayso calaa kulli xaal horta axaadiida waa in la iswaafajiyo waxa laysku waafajiyo marka waxaad moodaa inay u xoog badan tahay haddii rasuulku arrin uu nahyiyo oo uu diido wadha arrintaha samaynina sida xadiidkan ku sugan laa tastaqbilu lqiblata bikaa'itin walaa bawl haddana aynu aragno rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo arrinta lafteedii samaynaya dee haddii nahyigiisu xaaraantimayn faa'iideynaya dee rasuulku arrin xaaraana horta ma sameeyena ogow mar hadduu rasuulku arrintuu nahyiyey uu sameeyo horta halkaa waxaa markiiba kaaga soo baxaya arrintaasi inaanay xaaraan ahayn lannu low kaana muxaraman lama facalahu nabiyu calayhi isalaatu wasalaam hadday arrintaasi xaaraan tahay dee rasuulku ma sameeyeen markaa waxaa ay xaqiiqadu noqonaysaa in la idhaahdo nahyiga iyo diidmadaan xaaraantimeyn looga jeedine waxaa looga jeedaa karaaha looga jeeda oo asalku waxa weeye nahyigu inuu taxriim faa'iidiyo hadduu rasuulku arrin nahiyo sida raajixa fii cilmi usuuli اlfiqh ana annahyi yaqtadi taxriim laakiin culimadu waxay raaceen ilaa lisaarifin haddii ilaa in la helo mooyaane wax ka leexiyo xaaraantimayntu faa'iideyn lah oo inuu karaaha faa'iideynayo ama ibaaxo faa'iideynayo ama tahdiid uu faa'iideynayo wax lamida ilaa la helo marka iminka nahyigan inaanu xaaraantinimeyn faa'iideynahayn dee waxayna tusinaya ficilkan rasuulka samaynta uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sameeyey wixii uu nahiyey calaa kulli xaal qowlka u raajaxsan wamaa rajaxahu shaikhu lislaam ibnu taymiya raximah llah wakhtaarahu waa in istiqbaalkiiyo istidbaarkuu yahay makruuhun laakiin aanu xaaraan ahayn oo qofku aanu ku dembaabahayn sawaaءn fi lbunyaani aw fi saxraa amaa qaacidada culimada qaarkood ay sheegaan oo kutubta qaarkood ku fara badan qaacidadaasoo odhanaysa idaa tacaarada alqowlu wاlficlu qudima alqowlu haddii rasuulka qowlkiisa iyo ficilkiisu ay iska hor yimaadaan mar walba qowlka ayaa la qaadanaya la horaysiinaya iyadoo xataa aan la isku dayin in la jamciyo ama la iswaafajiyo qaacidadaasi waxay aada ugu fara badan tahay kutubta shawkaani iyo kutubta sadiiq xasan khan oo ah mutaatir bishawkaani waxaa kaloo qaacidada kaga ta'ahuray sheikhu lalbani raximah llah oo isaguna kutubtiisa iyo mabaaxidtiisa fiqiga aada ugu celceliya laakiin qaacidadaasi qaacido saxa maaha in la idhaha mar kastoo la arko qowlkii iyo ficilkii rasuulka oo mutacaaridaan ah macnaa mar walba qowlka ha la yska qaato oo ficilka ha la yska daayo waayo ficilku wuxuu ixtimaalaa khusuusiya iyo wax lamiduu ixtimaalaa in rasuula ku gaar ahaa buu ixtimaalaa bay yidhahdaan waxay leenahay taasi laba weji oo laga eegaba waa khata wejiga koowaad waxau yahay dee asalku waa in labada daliilba qowlka iyo ficilka waa in la camal siiyo waicmaalu daliilayni awlaa min ihmaali axadihimaa waayo labada daliilba dee waxaa loo soo dejiyey dee in lagu camal falo in midna lagu camal falo midna la camal tiro looma soo dejiyo ta labaad axaadiis badan oo arrintaa khilaafaysa ayaynu aragnay iyo fahamkii saxaabada oo saxaabada haddii qowlka rasuulka iyo ficilka rasuulka uu istacaarudo qowlkunu iskamay qaadan jirin oo ficilka kamay tegi jirin waxaana adilada taa tusinaysa ka mida meel fog ba ha ka doonin xadiidkii rasuulku calayhi isalaatu wasalaam kabaha uu bixiyey isagoo salaada ku jira hal khalaca saxaabatu nicaalahum saxaabadu kabahoodii ma bixiyeen biduuni shak qowlkii rasuulka oo ahaa ina fi salaati la shuqlan inaan salaada dhexeeda la dhaqdhaqaaqin ee khushuuc la muujiyo iyo ficilkiisiiba halkan istacaarudo inuu ku mashquulay kaba bixin isagoo salaaddii ku jira dee qowlkii urmay qaadan oo kabahoodii may daysan oo may odhan bilahi rasuula ku gaar tahay bal khalacuu nicaalahum kabahoodii bay bixiyeen markuu rasuulku yihi maxaad saa u yeesheenna waxay yidhaahdeen ra'aynaaka khalacta nicaalak fakhalacnaa nicaalanaa waxaanu ku aragnaado kabahaagii bixiye anaguna waa bixinay daliil labaad wuxuu yahay xadiidkii ku saabsanaa wisaalka xidhiidhinta soomka oo rasuulku saxaabada waa ka nahiyey can ilwisaal nahaa annabiyu calayhi salaatu wasalaam can ilwisaal soomkaa xidhiidhina buuri waa hadal cad haddana rasuulka ayaa wisaalkii sameeyey xidhiidhintii soomka saxaabadu may odhan qowlkeenu qaadanaynaayoo dee ficilku mala rasuuluu ku gaaryaa bal saxaabaduna wisaalkii bay sameeyeen markuu uhi miyaanan idinka reebinna waxay yidhaahdeen yaa rasuula ra'aynaaka tuwaasil waxaanu ku aragnay adigoo wisaalkii samaynayaanu aragnay aada noo diiday dabeetana waanu samaynay markaa qaacida odhanaysa haddii qowlkaiyo ficilka rasuulku iska hor yimaadaan mar walba qowlkaa la qaadanaya ficilka waa laga tegayaa wain qaala biha bacd اculamaa fahiya qaacidaة gayru صaxiixa wa hiya mukhaalifa lifahmi صaxaaba ridwaan اllahi calayhim qaala raximah اllahu tacaala baabu man mid buu baab yahay tabaraza ee qadaa xaajatahu ku xaajo gutay calaa labinatayn laba laban laba xabadood oo labana dushood isagoo ku fadhiya marka tabarus iyo alistiaaba iyo qadaau lxaaja dhammaantoodba waa isla macno oo tabarus dee waxaa loogu magacaabay liannahum kaanuu yabruzuuna ila albaraaz ee ila alfadaa waxay u bixi jireen banaanka ayay u bixi jireen markay xaajo gudanayaan oo dee markii hore suuliyaalbaan jirin magaca taasi ayaa xaajo gudashadu ay ku qaadatay qaala xadaanaa cabdullaahi ibnu yuusuf qaala akhbaranaa malik can yaxya ibnu saciidin alansaari almaazini can maxamed ibnu yaxya ibnu xabbaan can camihi waasic ibni xabbaan can cabdillaahi bni cumar annahu kaana yaquulu wuxuu odhan jiray ina naasan dad ayaa yaquuluuna waxay leeyihin idaa qacadta markaad uais u fadhiisto calaa xaajatik falaa tastaqbil qiblata qiblada ha qaabilin walaa beyt almaqdisna ha qaabilin markaa beytulmaqdis sababta aan loo qaabilayna dee waxay tahay liannahu beytulmaqdis waxa uu kasoo horjeedaa qibladii oo haddaad beytulmaqdis qaabisho qibladii baa kaa dambaysa oo istidbaaru lqibla baa ka laasimaya ama ka dhalanaya faqaala cabdullaahi bnu cumar wuxuu ihi laqad irtaqaytu waxa aan dusha uga baxay yowman maalin calaa dahri beytin guri dushii lanaa gurigaasoo annaga noo sugnaaday oo annagoo aanu leenahay fara-aytu waxaan arkay rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay oo calaa labinatayni ku fadhiya laba labana mustaqbila beyt lmaqdis xaalo uu yahay mid beytulmaqdis ula jeestay lixaajatihi xaaja gudashadiisa yacnaa muu sheegin markaa kacbada lannahu min laazimi istiqbaali beyt lmaqdis istidbaaru lkacba waa iska waadix mar hadduu ihi mustaqbil beyt lmaqdis buu ahaa dee taa waxaa ka laazimaysa in kacbaduna xagga dambe ay ka xigtay istidbaaru lkacba ka dhalan dee riwaayaadka qaarkoodna waaba ku caddahayba mustaqbila beyt mustadbir alkacba mustaqbila beyt lmaqdis mustadbir alkacba ayaa riwaayaadka qaarkood markaa ku cad wa qaala wuxuu uhi lacalaka waxaa lagaa yaabaa waxa uu la hadlayaa waasic buu la hadlayaa waasic ibnu xabbaan waa taabiciga xadiidka ka warinaaye bal suxbadiisa waaba la ysku khilaafay oo waxaa la yihi lahu riwaaya walihaadaba culimada qaarkood ay ku sheegeen waxa weeyaan fi saxaaba fi lkutub almualafa fi saxaaba marka waasic buu la hadlayaa wuxuu yidhi lacalaka waxaa lagaa yaabaa min aladiina kuwa inaad ka mid tahay yusalluuna tukada calaa awraakihim iyagoo markaa sin sintooda iyagoo u fadhiya sinta iyagoo dhulka ku haya faqultu waxaan idhi waa jamcu warig laa adri garan maayo wallaahi baan ku dhaartay markaa maxay tahay munaasabada hadalkan iyo xadiidka ka dhaxaysa culimada qaarkood waxa wuxuu ujeedaa yacnaa ninkaaga garan waayey sunnadaa ku saabsan qadaa'u alxaaja dee min baabi alawlaa garan maysid dee sunnada salaada iyo axkaamteeda la xidhiidha oo waxaa laga yaabaa halkii dee lugaha aad ka kala fogeyn lahayd marka aada sujuudsan tahay inaad lugahaaga halkaad lugaha isaga dhoweyn lahayd inaad lugaha kala fogeyso ilaa aad gaadho heer aad sintaba dhulka aad dhigto ama aad ku dhoweyso laakiin taasi munaasib maaha waayo su-aal muu weydiin dee waxa weeyaan xabaan waasic ibnu xabaan ee hadalkan ama xadiidkan ibnu cumar baa ibtidaa'an ama si bilowa ugu sheegay talabaad taasi wax cilaaqa oo dee masaladan ay la leedahay ma jirto oo waxaa dhici karta qofku isagoo sunna min sunani qadaa'i alxaaja jaahilka ah dee in sunanu salaana uu garanayo laba dee wax talaasumi kama dhexeeya ama isku xidhnaasha ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen manaa dadka qaarkood baa samayn jiray mubaalaga ku xeel dheeraan jiray iska ilaalinta qaab inuu farjigooduba qaabilo qiblada xataa haddaanay qadaa'ulxaaja samaynahayn markaasay labada lugood isku dhoweyn jireen ilaa sinta dhulka ay dhigaan iyagoo isleeyaan xubintu aanay qaabilin kacbada ee labada lugood ku qarin jireen ilaa sinta dhulka ay dhigaan marka markii hore ayaa sida riwaayaadka qaarkood ku timi oo arkayay isagoo tukanaya kuntu usallii fi lmasjid faidaa cabdullaahi bnu cumar jaalisun munaasabaad kaloo markaa hadalkan uu leeyahayna ahlucilmiga qaarkood raxmat ullaahi calayhim waa ay sheegeen qaala maalikun wuxu uhi yacni waxa uu ujeeda aladii kii yusallii tukanayo walaa yartaficu can alardi dhulka aan kor uga go ahayn yasjudu waa sujuuday wa huwa laasiqun isagoo ku dhegan bilardi dhulka ku dhegan ayuu sujuudaya calaa kulli xaal ibnu cumar radia allahu canhu madhabkiisu wuxuu ahaa in la kala tafriiqiyo kale xukum laga dhigo haddii lagu xaajo gudanayo makaan mucad liqadaa'i alxaaja meel loo diyaariyo dee dhismoo kale ah iyo haddii bunyaanka iyo saxaaraha lagu xaajo gudanayo xadiidkan ayaanu xujaysan jiray ciddii markaa khilaaftayna dee xadiidkan ayuu ku radiyey marka uu leeyahy laqad irtaqaytu yowma calaa dahri beytin lanaa gurigaasi guriga xafsa ayuu ahaa mar waxau yihi calaa dahri beytin lana marna calaa beyti xafsa marna waxa uu yihi nacam calaa beytina markaa ismana diidayaan oo markuu le calaa dahri beytin lana dee xafsa oo dee walaashiya ayuu isaguna isku tiriyey waxa walaashiyada ay leedahay isaguna inuu leeyihi calaa beyt calaa dahri beytina ama calaa dahri beytin lii markuu leeyahayna dee markii dambe isaga ayaa ka dhaxlay xafso guriga oo cid kale oo shaqiiqa oo isku hooyiya aabba yihiin dee xafsa may lahayn oo ibnu cumar oo qura ayaa markii dambe dhaxlo gurigaa laftiisana ka dhaxlay calaa beyti xafsa markuu leyna de waa gurigii xafsa ay ku jirtay ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu kaga dhintay rasuulka kamay dhaxlin rasuulku waa kaga dhintay waa uga tegi rasuulka calayhi salaatu wasalaam maa lagama dhaxline marka markii dambena dee siday ugu jirtay bay geeriyootay cabdullaahi ibnu cumar oo walaalkeeda ayaa ka dhaxlay markaa rasuulkaan arkay buu iha jaalisan calaa labinatayn mustaqbila beyt lmaqdis lixaajatihi marka umuu qasdiyin qasdigiisu muu ahayn dee rasuulka inuu eego bal sida riwaayaadka qaarkood aynu ku arki doonno dan kale ayaa guriga dushiisa uu ugu baxay kadibna indhihiisa ayaa ku dhacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo kaanat minhu iltifaata fara-aahu daymood baa ka xaasilay rasuulkana meesha kuma ogeyn markaasuu rasuulka arkay calayhi salaatu wasalaam marka fa naqala maa ra-a wixii markaa uu arkay ayuu soo naqliyey mana banaano dee in rasuulkao xaajo gudanayo ama qof kaloo xaajo gudanayo qofku eegistiisa inuu qastiyo laakiin haddii araggiisu ku dhaca dee wixii axkaama ee arrintaa ku xidhan waa soo warin karaa waa shuhuudoo kale laba qof oo zinaysanayo oo dee isa saaran markhaatiyaashu inay eegaan ay u cabdiyaan dee ma banaana laakiin haddii dee aragooda uu ku dhaco ay arkaan dee marka arrintaa markhaatiyaal waa ka noqon karaan culimada qaarkoodna waxay rasuulka calayhi salatu asalaam madaxiisa ayuunbuu arkay ibnu cumar duuna maa cadaa dalik min badanihi laakiin jidhkiisa inta madaxa ka soo hadha ma arag marka madax ayaanu ka garan karaa dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhinaca u jeeday waxaa xadiidka markaa laga qaadanayaa nacam taa qowlkaasi xoogay dacfi baa ku sugan oo labada laban siduu arkay baa isweydiin leh calaa labinatayn haddii madaxa unu arkay ila lugaha xataa waa ka hooseeya labinataynku iyo waxaa laga qaadanaya saxaabadu inay isku khilaafi jireen kaanuu yakhtalifuun fii macaani sunan macanaa adilada fiqigeeda waa isku khilaafi jireen iyo sida loo fahmaayo kullu waaxid minhum kaana yastacmil maa samica calaa cumuumi mid walibana xadiidka dee sida uu fahmo ayuu ugu dhaqmi jire waa masaa-isha fiqiga ah ee axkaamta ayaa fahamkeeda ay isku khilaafi jireen laakiin sida ahlucilmigu ay caddeeyeen lam yasiruu bidalika axzaaban taa axzaab kumay noqon oo khilaafka saxaabadu masaa'il fiqiya ay isku khilaafeen dee looma xujaysan karo in ummaddu axzaab ay kala noqon karto oo saxaabada mid waliba wixii u rajaxma ayuu ku camal fali jiray dadkana waxa weeyaan u sheegi jiray ka kalena waa la niqaashi jiray laakiin cid ku daba feyli jirto o odhan jirtay anigu bakri baan ahay ama cumari baan ahay ama cabaasi baan ahay ama hureyri baan ahay oo halkaa axzaabi inay ka samaysantay taasi waxa weeyaan ma dhicin sida alimaamu shaatibi uu sheegay wa kadalika sheekh moxamed ibnu saalix alcuthaymiin raximah llahu tacaala waxaa laga qaadanaya alinkaar fii masaa'il اlkhilaaf qaacidada odhanaysa laa inkaara fii masaa'il اlkhilaaf waa qaacido baatila weeye oo ilaahay sharcigiisa waxa weeyaan khilaafsan masalo la ysku khilaafsan yahayba cid laguma inkiri karo waa qaacido baatila weeye marka wixii laysku waafaqsan yahay unbaa ciddii khilaafto lagu inkiri karaa weyaan macnaheedu waa qaacida aan saxahayn bal masaa-isha khilaafiga lafteedu isku mustawo maaha oo masalo dee khilaafiya oo daliil leh oo sidaad adigu aaminsantahay ay daliil leedahay iyo masalo markaa khilaafiyo ijtihaad ku binaysan labada waa leeyihi marka masalo mar hadday daliilada amaha laysku khilaafo ama aan laysku khilaafine dee yunkaru cala lmukhaalifi qofka khilaafo waa lagu inkiraya hadday tahay masale ijtihaadiya iyada lafteeda waxaa loo wa waa lagu inkiraya laakiin sida loogu inkiraya waa ka duwan tahay sida loogu inkirayo masale daliille oo masaladu hadday tahay masale ijtihaadiya qofka la odhan maayo qofka kale ha laba soo hadal qaadin sida adigu aad ku qanacsan tahay bal qof waliba sida isagu ku qanacsanya xaq u arko dee waa inuu isku dayo qofkan kale inuu ku qanciyo ila sidaanu isagu sawaabki u arkaay oo inuu ka dhaadhiciyo waa inuu isku dayo markaa adiladiisa iyo iyo dee xujajkiisa waxa waa inuu muujiyo kama dakara dalika sheikh اiسlاm iبnu taymiya kama fi majmuع اfataawa marka ibnu cmar imika ina naasa yaquluuna ida qacadta calى xaajatika falaa tastaqbil اqibla walaa beyt اlmaqdis de waxa uu radinaya qolooyinka yidhi saxaabana waa ku jirtaaye canaa lama qaabili karo qiblada muطlaqan iyadoo dhisme iyo iyo banaan aan la kala qaadin baabu khuruuji nisaai dumarka bixitaankoodii buu baabi ila albaraazi banaanka ay u baxaan albaraas waa alfadaa si ay ugu soo xaajo gutaan qaala xadaanaa yaxya ibnu bukeyr qaala xadaana leyf qaala xadaanii cuqayl cuqayl ibnu man yaa sheegaya cuqayl in ayadiisa qad mara bina kaiira nacam ibnu man la naam la caqiil bad moysa ibn abi aalib la qyl ibn khalid صaxiix can ibni shihaabin ibnu shihaab magaciisa ayaa garanaya nacam muslim acid nahran ايش ismu muslim huwa ismu abi cuثman mxamed ibn muslim ibn shihaab aلzuhri can ibni shihaabi can curwa can caaisha ana aswaaja nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka xaasaskiisii kuna waxay ahaay yakhrujna kuwa baxa bileyli habeenkii idaa tabarasna ey idaa aradna tabarusa hadday doonaan xaajo gudasho ila almanaasici bay u bixi jireen almanaasic waa banaano magaalada madiina ka baxsana wa huwa manaasicu waa saciidun afyaxu waa banaan ballaadhan afyax bimacnaa waasic aada u ballaadhan fakaana cumaru cumar wuxua yaquulu mid yidhaahda linabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka wuxuu ku odhan jiray uxjub nisaaka dumarkaaga xijaab oo waxaad fartaa inay xijaabtaan falam yakun ma ahayn rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay yafcalu mid arrinkaas sameeya waayo waxyi buu sugaya rasuulku arrimaha sharcigaana ilaa waxyi u yimaado kuma dhaqaaqi jirin marka xataa dumarkiisii xijaab ma farin ilaa aayaatulxijaab ay soo degeen fakharajat waxaa baxday sawdatu bintu zamca ayaa baxday zawju nabiyi ahayd sala allahu calayh wasalam leylatan habeen min alayaali habeenada ka mid a cishaaan bay baxday wakti cishaa'i ah wa kaanat waxayd imra'atan gabadh tawiilatan dheer oo joog iyo markaa ballarh bale fanaadaha waxa u dhawaaqay cumaru alaa qad carafnaaki ku garanay buu yihi hooy ku garanayaa sawdatu sawdaay xirsan dadaal awgiibuu sidaa u yihi uu ku dadaalayay calى an yunzla اxijaabu xijaabka in la soo dejiyo faأnzla اllahu ilaahay wuxuu soo dejiyey aayat اxijaabi buu soo dejiyey marka waxay ka mid tahy min almuwaafaqaat waxyaabaha cumar uu ku hadlae ilaahay subxaana watacaala aayado qur-aan uu ku soo dejiyey ee cumar waxyiga waxyaabaha uu ku waafaqay bay ka mid tahay waiyo min manaaqibihi waxyaabaha uu ku ammaanan yahay bay ka mid tahay marka berigii hore aanay aanay musqula jirin guryaha dhexdooda dumarku habeenkiioo qura ayay u bixi jireen liqadaa'i alxaaja sida caaisha ay ku sheegtay xadiidu lifkiga kuna yakhrujna bileyl wakunaa laa nakhruju ilaa leyla ilaa leyl habeen ilaa ka habeenun bay bixi jireen maalin oo dhan xaaje gudasho bay bixi jireen waxay cunaan iyo waxay cabaanna dee waaba iska yaraayeenba iminka malaa intaa in leeg lama joogi karo xaaje gudasho la-aan oo kahratu lakli washurbi baa dee qofku ada jeraalo suuliyiin u baahdaa ay ka dhalanaysa marka iyagoo bilaa xijaaba ayaa habeenkii ay bixi jireenoo dee mugdiga habeenkii ayay isku qarin jireen kadib baa markaa xijaabka la soo dejiyo la faray an yasturna abdaanahuna bihiyaab inay jirkooda dhar ku asturaan haddana cumar intaa kagama hadhine weli waa diidanaa inay baxaan wuxul ayaanay bixinba oo abdaantoodii asturee ashkhaastooda yaan la arkin humaagoodaba yaan la arkin laakiin cumar taa lagama yeelin dumarka rasuulku calayhi salaatu wasalaam inay lilxaaja ay u bixi jireen iyagoo xijaaban xadiidkan dambe ayaynu ku arki doonaa qaala xadaanaa zakariya qaala xadaanaa abu usama can hishaam ibni curwa can abihi can caaisha can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qad udina waalawaa la ogolaaday an takhrujna inaad baxdaan fii xaajatikuna xaaje gudashadiina inaad u baxdaan qaala hishaamin wuxu uhi yacni wuxuu uga jeedaa xaajada albaraaza buu uga jeeda adihaaba ila albaraaz in banaanka la tago oo loo taga dee xaaji gudasho marka zakariya waa ibnu yaxya qaala xadaanaa zakariya wa ibnu yaxya nacam marka xadiidkan cumar baa markii uu arkay sawda waakii ku uhi ama wallahi ma takfi ma takfiina calayna ma takfayna calayna fandurii kayfa takhruji iyadoo xijaaban bay soo baxday markaasa wuxuu ihi sawdaay nagama qarsoonaan karti macnaa dherarkaaga iyo ayaan kugu garanaynaa bal ka fiirsa bixitaankan aad soo baxayso farajacat fashakat dalika linabiyi sala allahu calayh wasalam wahuwa yatacasha rasuulkay dib ugu noqoto arrinta ay uga cabato ay tihi markaan habeenkii sidhaa baxee xaaje gudo cumar baan dee ka amaan lahay maxaad usoo baxday un leh fa awxaa fa awxiya ilayhi rasuulkaa loo waxyooday oo udina lakuna an takhrujna lixawaaiji kuna waa laydin idmay arrintaasi waxi bay rasuulka kusoo gaadhay markaasaa rasuulku ui inahu qad udina lakuna an takhrujna lixaajati kuna xaajada la sheegayaana markaa waa waa xaaje gudashada waad u bixi kartaan idinkoo xijaaban marka taasoo qura dee kuma koobna arrintaasoo qura dumarku inay u bixi karaan ma aha saasoo kale waxay u bixi karaan waxa weyaan ligayri dalika min masaalixihina arrinaan taa ahayn laakiin maslaxadooda iyo dantooda ay ku jirto xaaja ay ugu jirto sida silatu arxaamihina oo kale inay dee qaraabadooda ay xidhiiriyaan silatu raximka ilahay uu ku waajibiyey sidaasoo kale dee dano kaleoo rag banaanka uga soo qabanaya aanay jirin ciiddana dumarku inay u baxaan rasuulku waa kii faray calayhi salaatu wasalaam laakiin asalku waa maxay waa dumarku inay guriga joogaan ba asala lixaaja ayuunba u bixi karaa gabadh meelaha markaa iska soo meeraysatoo dan la-aan gurigeeda ka baxda lama ogola waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اlula alaslu wa qaraaru اlmarأati fii beytiha saas ayaa asala lixaaja ayuunba u bixi kartaa diiniya aw dunyawiya weliba markay baxaysana dee aadaab gaara iyo idnu zawjihana waa loo baahanya waxaa markaa xadiidka laga qaadan karaa muraajacat ladna lilaclaa in mid cilmi ahaan ama fadli ahaan derajo hooseeya kaka derajo sareeya oo bimacnaa muraajacayn karo dee uu su-aal ku celin karo arrin uu usoo bandhigi karo arrintuu sax u arko sida cumar uu sameeyey radia allahu canه fii manqaba licumar ayaa xadiidkan ee ka horeba ku sugan raggu inay dumarka ajaanibka kaa markaa ay la hadli karaan oo fi uruq ay kula hadli karaan wadooyinkaa aan khalwadee aan ahayn meel inu kula gooni noqday aan ahayn haddii daruura ama xaaja ay keensata ayaa laga qaadanayaa iyo in waxa weeyaan ninku dumarka uu waanin karo waanadii laguma inkirin cumar waaa waxaa la tilmaamun inay dumarka u banaan tahay lixaajatihina inay u baxaan wa fii ana nabiya kaana yantadiru waxya fi umuuri sharciya umuurta sharciga rasuulku inaanu iskaga dhaqaaqi jirin ee waxyiga uu sugi jiray ayaa waxa weeyaan laga qaadanaya xadiidka baabu tabaruzi xaaja gudashadiibuu ubaabay fi lbuyuuti guryaha dhexooda lagu xaajo gudo macnaa wuxuu ujeedaa arrintaasi ma sii socon oo dumarku banaankii ay xaajada la aadi jireen may sii socon ee markii dambe guryaha dhexoodaa suuli markaa lagu samaystay musqulo oo ay ku xaajo gudan jireen marka arrintaasina maaha mid aadaabta wanaagsan ka hor imanaysa haddii guriga dhexdiisa lagu samaysto meel lagu xaajo guto qala xadaanaa ibraahim ibn mundir qala xadaanaa anas ibnu ciyaad abu xamza alleyfi almadani hiqat caalim walaysa fi lkutubi sitati siwaah anas ibnu ciyaad qof kaloo la yidhaahdaa kutubu sita kuma jiro can cubayd illaah can muxamed ibnu yaxya ibnu xabaan can waasic ibni xabaan can cabdillahi ibni cumar qaala irtaqaytu waan koray fowqa dahri beyti xabsa xabse gurigeeda dushiisa ayaan koray libacdi xaajatii danahayga wax ka mida awgeed baan u koray fara-aytu waxaan arkay rasuula اllahi salى اllahu alيyh wasalam oo yaqdii xaajatahu xaajadiisii gudanayo mustadbira اqiblati xaalow yahay mid qiblada u daba jeediyey mustaqbila shaam marka marna bayt lmaqdis baa laga cabiray marna shaam waayo waa isku jiha uun oo labadu waa isku jiha ayuunbay ka xigaan waxa weeyaan madiina oo bayt lmaqdis dee fi shaam buu ku yaala xadiidka hore ayuu inoo soo maray laakiin iminka shaahidka ku jiraa waxa uu yahay dee in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku xaajo gudanayey fii makaanin mucadin liqadaai alxaaja fi lbeyt meel loo diyaariye xaajo gudashada oo guriga dhexdiisa markaa ku taalay qala xadaanaa yacquub ibnu ibraahim wa addawraqi qala xadaanaa yaziid ibnu haaruun qala akhbarana yaxya ibnu saciid alansaari sheikhu imaami malik can muxamed ibni yaxya ibni xabaan ana camahu adeerkii waasic bn xabaan ayaa akhbarana cabdllahi bni cumar akhbara qaala laqad dahartu dusha ayaan uga baxay daata yowmin maalin calaa dahri beytina gurigayaga dushiisii fara-aytu waxaan arkay rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaacidan fadhiya calaa libanateyni ku fadhiya oo mustaqbila beyt lmaqdis beytlmaqdis xaggiisa u jeeda baabulistinjaa'i buu baab yahay istinjadii lagu istinjoonaya bilmaai biyo marka istinjaagu waa isaalatu annajwa waa in wasakda layska suuliyo wa isaalatu maa kharaja min asabiileyni bimaain aw xajarin wa naxwihi wixii labada marin ka soo baxa kaadi ama saxaraa waa in layska suuliyo dee dhagax biyo ama dhagax iyo wax lamida lagu suuliyo xukumkiisu waa maxay xukmu listinjaa inta aanu maxalkii dhaafin wixii soo baxay inta aanu maxalkii ama meeshii uu ka soo baxay aanu dhaafin afaafkiisa culimada markaa badankoodu aljamhuur waxay dhahan dee waa waajib weyi in la istinjoodaa waa waajib oo rasuulkaa yihi calayhi salaatu wasalaam man istajmara falyuutir cafwan rasuulkaa yihi calayhi salatu wasalaam idaa dahaba axadukum ila algaa'ib falyastati bihalaaثati axjaar midkiin marka uu tago meesha uu ku xaajo gudanayo saddex dhagaxa isku hagaajiyo fa inaha tujzi can way ka gudaysaa saddexdu marka saddex wax ka yidhi inaanay ka gudayn ba xadiidka loo deliishay de haddii layskaba daayana oo aanu waxbaba iskaga biin wasakdiina dee maxaa ka gudi doona in waajibkii saarna aanu kasoo bixin buu xadiidku daliiluyay tirmidi iyo nasaa-i baa wariyey laakiin xanafiyadu waxay dhahan waajib maahae waa iska mustaxab oo saxaradii mar haddaanay xalaqatu dubur aanay dhaafin kaadidiina dee halkaa ibtaa yar aanay dhaafin dhib ma laho waa wa waa najaaso yaro waa qaliilu najaaso o waa la yska dhaafi karaa yuktafaru fii xaqihaayo waa la yskaga tukan karaa weli maad maqasheen cid la istanji la-aan baa la tukan karaa maanta kahor waa laga yaabaa rag badan inay maqleen waxay markaa xujaysteen iyaga laftoodu markaa gudco gudi maayaane xadiidkoona man ystjmir falyutir waar ka istijmaaraa dhagax waa lamida isticmaalaa witra ha ka dhiga tiro kala dhiman man facala faqad axsan waman laa falaa xaraja ka sidaa sameeya wanaag buu sameeyey ka iskala daayaana dembi dushiisa ma aha lakiin xadiidku waa daciif daciif ljaamica ayaa alimaam alalbani ku sheegay xadiidka shan kun afar boqol iyo sideed iyo lixdan hadduu xataa ansixi lahaana daliiluma ahaadeeno waxaa la leeyahay qofka sameeyaa waxbuu wanaajiyey ka iska daayana ma dembaabin ma istinjaha mise waa itaarka mise waa witriga labadaba u ixtimaal waliba waay udhaw waxay u dhowdahay marka daahirka xadiidka la eego in looga jeedo markaa itaarka in witri laga dhigo marka baab istinjaahi bilmaai baa halkan bukhaari u baabaysta in biyo lagu istinjoodo sababtuna waxay tahay dee khilaaf baaba ku sugnaa fi salaf biyo ma lagu istinjoon karaa sidaynu arki doono qaala xadaanaa abulwaliid hishaam ibn cabdilmalik qaala xadaanaa shucba can abi mucaad wa ismuna caطaa ibn abi maymuuna laha qaala samictu waxaan maqlay anas ibnu malik oo yaquulu leh kaana nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxua idaa kharaja markuu u baxo lixaajatihi liqadaai xaajatihi aji-u waan iman jiray ana aniga iyo wagulaamun inan yar ulaam waxa weeyaan waa inanka yar toddoba jir ilaa waxa weeyaan wixii ka sarreeya intaanu aanu nin weyn noqon macana waxaa maca yagana ahayd idaawatun macana iyadoo maca yaga ay tahay idaawatun weyse min maain biyoah ay mamlu'a min maa biyo ay ka buuxaan yacni wuxuu ujeeday yastanji bi waa ku istinjoonay marka anas baaba si sariix oo cad u sheegay inuu rasuulku calayhi salaatu salaam biyaha ku istinjoonayey oo waa kii la idaa tabarada lixaajati ataytu bimaain fayagsilu bihi xadiidka laftiisa inoogu iman doontaa insha allah wa fii muslim fakharaja calayna waqad istanjaa bilmaa rasuulku wuxuu nagu soo baxay isagoo biyihii ku istinjooday marka xadiidka waxaa sariix ku ah in biyaha lagu istinjoon karo sida tirmidi uu leeyahy fii sunanihina wa calayhi alcamal cinda ahli lcilm yakhtaaruuna istinjaa bilma ahlucilmigu saas ayay doorteen xadiidka waa ku camal faleen wain kaana alistinjaau bilxijaarati yujziu cindahum ayuu yihi tirmidi laakiin dhagxaan iyo wax lamida in lagu istinjoodo lafteeduna dee waa ka gudaysaa fainahum istaxabu listinjaa bilmaa wara-awhu afdal in dhagax laiyo wax lamida la isticmaalo in biyuhu ay ka wanaagsan yihin bay u arkeen wa bihi yaquulu sufyaan athawri wa bnu mubaarak washaafici wa axmed wa isxaaq hada fi sunani tirmidi caqiba hada alxadiid ayuu sidaa sheegay alimaam tirmidi raximah llahu tacaala in markaa biyo lagu istinjoodaana saxaabo badan bay ka sugnaatay oo caaisha waxay odhan jirtay dumarka iyadoo la hadlaysa murna aswaaja kuna aw qaalat rijaala kuna an yaksiluu canhum ahara alxush faina nastaxyi an naamurahum bidalik fii sunani الnasaa-i faina rasuula اllahi kaana yafcalu dumarow raggiina waxaad u sheegtaan musqulaha markay tagaan inay biyo iskaga maydhaan wasakda annagu inaanu arrintaa ragga u sheegna waa ka xishoonaynaa dumar baanu nahay rasuulkaas saa samayn jiray bay tiri saas oo kale cabdullaahi bni cumar radia allahu canhu waa ka sugnaatay cabdullaahi ibnu cabaasna saas oo kale waa ka sugnaatay oo axmedu ilaykum gasla alixliil buu yihi inaad dakarkiina biyo aada ku maydhaan taas ayaan idin mahadinaya manaa aan idinla jecelay weeyaan macnuhu markaa saxaabada qaarkood baa qabay sida xudayfe iyo iyo cabdullaahi ibnu zubayr iyo inaan markaa biyo aan la isticmaalin laakiin dee waa kala duwanaayeenoo qaarkood waxay lahayn dee qarmuunkiibaa gacantayda ku hadhaye biyumeegaa xubiinayaba gacantaydan wasakhdii la gelayaay oo qarmuunkii uu ku hadhayaay sa waxa weeyaan uu lahaa nacam xudayfa idaa idan laa yazaalu fii yadii natanun ayuu lahaa lakiin ibnu zubayr wuxuu lahaa wax la isticmaali jiray ma ahayn waktigii rasuulka maanan isticmaali jirin calaa kulli xaal madhabkaasi waa inqiraaday dee axaadiidana waxaa sariix ku ah in biyo la isticmaali karo waxaan markaa biyo ahaynna waa la isticmaali karaa inuu dee dhagax ahaadaana shardi ma aha waxyaabaha la iska nahiyey wax kastoo aan ahayn waa la isticmaali karaa kuwaana insha allah waa inoo iman doonaan baabuman mid ayuu u baabiyey xumila macahu maciisa la qaaday almaau biyo lituhuurihi si ugu tahaaro qaato oo baabkani baabka horan buu sii taakiidinaya wa qaala abudarda wuxuu yihi alaysa fiikum waar miyaanu idinku jirin saaxibu naclayni kii labada kabood qaadi jiray kii labada kabood lahaa ugama jeedo iyo watahuuri waxaa lagu dahaaro qaata biyaha lagu dahaaro qaata kii qaadi jiray iyo walwisaadi iyo waxaa lagu jinqilay lagu jiqilaysto ama lagu dingiigsado saddexdaa kii qaadi jiray maan idinku jirin ee rasuulka calayhi isalatu wasalaam u qaadi jiray waxaanu ujeedaa cabdullaahi ibnu mascuud buu ujeedaa oo markii abudarda ay fatwo weydiiyeen reer ciraaq ayaa waxa uu ku yidhi isagoo shaam jooga ee reer ciraaq ay fatwo weydiin jireen fayaquulu lahum lima laa tasaluuna ibn ibna mascuud maxaad ibnu mascuud weydiin weydeen yaani ibnu mascuud kaana mulaasim linabiy calayh salatu wasalaam mid rasuulka aada uga agdhowo cilmi badan ka dhaxlay buu ahaa oo kii labada kabood iyo weysada iyo iyo wisaadada rasuulka calayhi salaatu wasalaam u qaadi jiray ayuu ahaa culimada qaarkoodna waxay dhaha bukhaari markuu afarkan baabkan ku sheegay wuxuu rajaxayaa inankaa anas ibnu maalik ay wada socdeena rasuulka weysada ay u wada qaadeen inuu ahaa cabdullaahi ibnu mascuud laakiin sida muuqata cabdullaahi ibnu mascuud intaasi waa ka weynaa calaa kulli xaal wax xukuma inagaga xidhani ma jiro inaynu garanno inankaasi ku ahaa ee iminka afarka waxaa ku jirta uun in rasuulku calayhi salaatu wasalaam biyo uu ku tahaaro qaadan jiray oo najaasada uu iskaga suulin jiray kuna weysaysan jiray qaala xadaanaa sulaymaan ibnu xarbin qaala xadaanaa shucba can abi mucaadin huwa caطaa ibna abi maymuuna qaala samictu anasan yaquul kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi waxaa idaa kharaja markuu u baxo lixaajatihi tabictu waan raaci jiray ana aniga iyo wagulaamun inan mina anaga naga mida yani haddaanu ansaar nahay taasina waxyaaba meesha ka saaraya bay ka mid tahay in ibnu mascuud ahaa culimada qaarkoodna takaluf bay sameeyeen oo waxay yidhaahdeen manaa wa waa tasaruf min aruwaat oo mar hadduu anas la socday ruwaadda qaarkood unbaa u maleeyey inuu ansaari ahaa takalufka noocaasina waxaa si koobanoo cajiiba u radiyey sheikhuna bilijaaza mxamed cali aadam alithoobi kitaabkiisa dakhiirat lcuqba sunanu imaam الnasaa-i waxa weeyaan uu ku sharaxay kaana nacam wa idaa macanaa waxaa macayaga ahayd idaawatan idaawatun weyse min maayin ay mamlu'a min maayin biyo ay ka buuxaan xadiidka waxaa laga qaadanayaa in biyo lagu istinjoodo inay bannaan tahay sida afdalkaana weliba ay saalixiinta iyo ahlulcilmiga iyo ahlulfadliga in loo khidmeeyo qof xora in la adeegsan karo oo wax loo dirsan karo haddii arrintaa raalli uu ku yahay waxaa laga qaadanayaa saas oo kale atabaacu liqadaai alxaaja qofku haddii bannaan uu ku xaajo gudanaya inuu fogaado culimada qaarkoodna waa kala qaadeen oo waxay idhaahdeen haddii waxa weeyaan uu kaajayo inuu fogaadaa waajibma xadiidu xudeyfa fii muslim baanay deliishadeen oo dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa zubaalata qowmin ama subaaطata qowmin halkan guryaha agtooda ee dadku xashiijkaa iskaga daadiyaan ayuu ku kaajayay isagoo weliba taagan xudayfana rasuulka cirbihiisa ayuu taagnaa ma fogaan marka laakiin waxaa la fogaanayaa bay leeyihiin haddii xaajadu ay tahay dee haa'id saxaro haddii ay tahay ibnulmundir baa sidaa yidhi fii kitaabihi alawsat oo xadiidka iyo axaadiisan kale tilmaamaysa rasuulku inuu fogaan jiray saa isku waafajiyey labaduna waa kala duwan yihiino dee qofku gaar ahaan haddii taagni uu ku kaajo meelaan dee kaadida kusoo celinahayn uu ku kaajo sida rasuulku maalintaa uu sameeyey waxa weeyaan dee cawradiisu waa dhinacaa uu u jeestay dhinacaan ahayn dee laga arki maayo mar haddaana dhinaca cidi ka xigin laakiin hadduu doono inuu fadhiisto dee fadhiga qofku waa faydanaya talabaad fadhigu dee sanqadh iyo sawd iyo waxbaa laga yaaba iyo raayixa karihayo oo dadka haddii kula dhowaado ay dhibsadaan inuu wato laakiin kaadid iyadu waa ka duwan tahay saa awgeed baa markaa imaamka mujtahidka ee ibnulmundir la idhaahdaa labada xaalood uu kala qaaday fii kitaabihi alawsat waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya jawaasu listicaana fii asbaabi alwudu asbaabta weysada cid in loo kaalmaysan karo oo aanay wax makruuha aanay ahayn wa fii itikaadi aaniya lilwudu in weel gaara weysada loo samaysto ama loo samaysan karaa laga qaadanaya wa fiihi jawaasu listinjaabi lilmaa hulaamka waxaan baraarujinayaa asalkiisa hulaamku waa alibnu sagiir waa inanka yar ayaa la idhaahdaa hulaam laakiin waxaa dhici karta mararka qaarkood in nin weyn la idhaha hulaam waana tadagtay taasi ibnu xasm raximah llah markuu ibnu xasm yidhi manaa yurashu min bawli arajul اkabiir nin weyn hadday kaadidi ku gaadho waa la iska rusheynayaa bu oo maxaa daliila dee xadiidkii hulaamka rasuulka loo keenay dhagtiisa uu kaga kaajay dabeetana waxa wey rasuulku biyownuu ku rusheeyey dee hulaam ninka weynna waa la idhaahdaa buuri laakiin dee xadiidkaabay ku caddahay inuu kani mid yar ahaayo lam yakul iطacaama ilmo yaro weli aan ababin ba inuu ahaa taasaaba radin ibnu xasm ugu filan ta kale hulaamka asaalatan dee inanka yar baa la idhaahdaa ninka weyn haddii lagu ilaaqana way yar tahay walihaadaba culimada qaarkood ay majaas ku tilmaameen in nin weyn iyadoo loo jeedo hulaam la idhaahdo baabu xamli اcanaza ushii afka waranka ku lahayd in la qaaduu u baab yahay maca almaai biyaha macooda fi listinjaa marka waxa weeyaan la istinjoonaayo ama la xaajo gudanaayo marka la xaajo gudanaayo in ulya biyo la qaato ayuu u baab yahay qala xadaثna mحamed بن bشhاar qala xadaثna mحamed بن jacفar qala xadaثna شhuعبة عan cطاء بn abi maymuna أnahu samca aنس بn maliki yquul kana rasuul الlahi slى الlahu عalيh waslm rasuulka ila waxa ydkulu mid gala alkhlا alkhlا asalkeedu waa meesha banaan waxaana dee khlا sideedaba loo yiri ana insaana yaklu fiiha qofku waa ku gooni noqdaa laakiin halkan waxaa looga jeeda ama khlاga waxaa isطilaaxaan loo isticmaalay almakan اlmucadu liqadaءi اxaaja meesha loo diyaariye xaaja gudashada laakiin khalaaga halkan wuxuu uga jeedaa aanas banaan buu uga jeedaa faaxmilu waan qaadi jira ana aniga iyo wagulaamu idaawatan baanu qaadi jirna oo min maain biyaa wa canazatan iyo ul yastanji bilmaa biyuhu rasuulku istijoon jiray taabacahu annadr washaadan can shucba maxamed ibnu jacfar bay mutaabiceeyen alcanazatuna waa casan waa ul oo calayhi zujun ay sinaanun oo waran caarali afka hore kaga jiro marka rasuulku muxuu u qaadan jiray calayh isalaatu wasalaam dee xikmado badan baa ku jira dhulkaad ku jilcinaysaa saanay kaadidu kuugu soo noqon baalahaad iskaga celinaysaa haddaad doonto inaad tukato dhulkaad ku taagaysaa sutra ayaad ka dhiganaysaa intaasoo waxa weeyaan faa'iidaba waa ku jirtaa wallahu aclam waxkam bilahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina maxamed wala alih wasaxbi wasalawat tasliima kaiira